wararkii maanta iyo swidhen laba haween ah ayaa muddo gaaban gudahood toogasho lagu dilay dalka swidhen tiyo gabarh da'da soddonka ku jirta lagu khaarijiyey maalmo halka gabarh siddeed iyo toban jir ah iyana xalay lagu toogtay xaafadda velenbig oo dhacda waqooyi galbeed stockholm iyadoo aan ilaa iminka cidna loo qaban falka dambe wasiir gudaadka swidhen ee mikhail dombery ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay dhacdooyinkan oo sida uu yidhi uqaab iyo heer ag kuwii sagaashameeyadii wasiir dombery ayaa maanta gelinka dambe tegaya magaalada landiskruna oo xagaagan ay qaraxyo dhowr ihi ka dhaceen isagoo sheegay inay iminka asaasi tahay in la xoojiyo booliiska swidhen maxamed nuur oo ka tirsan xisbiga sosaal demokraatana ayaa kulan uu shalay toolay la qaatay wasiir gudaadka swidhen mikhail dombery u gudbiyey fikir salka ku haya sidii loo abuuri lahaa qorshe lagu caawinayo dhallinyarada dembiyada faraha kula jira balse doonaya inay dadaalaan oo ay noloshooda wax ka beddelaan iyo qaabkii hab ka wanaagsan loogu qaabili lahaa sida uu nuur ku sheegay waraysi uu siiyey laanta af soomaaliga ee idaacadda radio swidhen qofka markaad dhehaysid kaale anaa ku badbaadin karee waa inaad daacad hundred inaa u tihid waay soo marka aniga fikradeydu waxay tahay maanta wiil stockholm indurow inuu meel ka baxo inay jirto mundihead ka madax bannaan kommuuniyaasha oo bajetna keligeeda haysato mundiheedkaasna mahadsaniyadaasna ay leedahay ay leedahay shaqaale oo dhallinyaradan fahmi karto
gareta thumbery oo ah gayfano cimilada u dhaqdhaqaaqda oo swedish ah ayaa haatan gaartay magaalada new york ee waqooyi bari maraykanka iyadoo dooni laba toddobaad gooshaysa uga tallowday badweynta atlantiga waxaana lagu wadaa in soo dhowayn diiran loogu sameeyo xaafadda caanka ah ee manhattan ee magaalada new york thumbery ayaa shan iyo toban maalmood ka hor ka sharaacatay xeebaha ingiriiska iyadoona kadib safar dhex gooshaya mawjado kacsan iyo dabaylo halis ah ay iyada dadkii la socday iyo doonida malitsiya seken ay iminka ugu dambayntii ku xirteen xeebaha magaalada new york gaar ahaan koorka koonfurta brooklyn waxaad boorkan ka rukuman kartaa srplay spotify itunes ecast bodcaster iyo dhammaanba goobaha laga helo boodyada maxamed xaaji laanta af soomaaliga ee radio sweden